day waxaa jirtaa ninka la yidhahdo maxamed cabdixaashi oo ahaa nin gabayaa weyn ah waxa uu tiriyey gabayo badan inkastoo ay u badnaayeen beryihii uu gumaysigu soo gelayey dalka soomaaliya gabayo badan oo uu kaga hadlay markii ay soo gelayeen markii ay joogeen iyo dhibaatooyinkii lagala kulmay intaba marka waxa aan jeclahay gabay aa hore u maqasheen ayaa ugu horreeya gabayadiisa uu kaga hadlayey xuduudda markii la samaynayey markaasi waxa aan idiin tirin doonaa gabaygaa hore si ay isugu xidhiidhsanaadaan bal gabayadaasi oon saddexda gabayda halkan idinku qaban doono oo xidhiidh ah horta gabaygaa u horreeyey waxa uu ahaa gabaygii markii uu tiriyey xuduudda la jeexayey inta uu yimi xuduudda oo la jeexaayo uu la yaabay sidii loo jeexaayey dadkii markaasi uu la deganaa ama uu meesha ugu yimina markii uu weydiiyey uu yidhi maxaa meesha laga jeexaya ay ugu jawaabeen waa gaalo halkaasunbaa iska jeexanaysaa iyo geela iyo adhiga ayay inoo kala soocaysaa iyo waxyaabaha caynkaasa taasoo markaa u qurqursami weydey wuxuu maxamed yidhi in dhoweydbu waa taanqarsaday qiimigii gabaye waa la igu soo qaadayaa waan ka qawdhigaye abidkayba goortaan qabtaan qurux u yeelaaye qaafada horteediiyo shirkaan qun uga sheegaaye bal qiyaasa caawana halkaan uga qormaynaayo qoof weeye laba gol qoof weeye laba gaal hadday tala qorsheeyaane hindigay qafaasheen beryay qaran ahaayeene qarni ma lahayo uguba markuu qaati keenadee wa'tiisu weys u qabsaday qamac dharaareede waxa horteen sidaa loo qarribay boqol quruumoode qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyn qota iyo taleex baa la simay qaydkan seeraha ee sidii qaalma booliya dhulkii waa la qaybsadaye isbaqiil bannaysuu u yimi qoorta doogalehee wuxuu kuu qabtaba daaye wuu idinqalaayaaye minqooreedka lay dhigay waddadan lay qoqobodeeyey haddii ay u qushuucdeen berruu qacdan waa imanee qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyn qusulkaa la dhigalka hereer qiil kalaa xigiyo waxba yaanu ii kala qararin qoolashaan degi ee markuu geed qalloocsamaba waan sii qandharayaae qayrkay hadday toban yihiin qodob ma riixeene qanja uma lahaadeen halkani qaar ayaa wada ee qoqobaha dhexdiinaba marbays sugu qudhbeeshaane qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyn jarmalkii qabiiliga ahaa qoonunba u baxaye isagaba khasaari la baday quusayoo samirya waa wixii qatalay ree hindiya quursili idaase idinkuna qabla idiin dhigaa moodaysaan quruxe markaan qowl idhaahdaba anaa iqabsanaysaane waa qasuumo iyo yaab afkanaa qirimisiiseena qoonsada waa qasuumo iyo yaab afkanaa qirimisiiseena qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxad weyn murtidaa aqalooca u rogteen qaladna loo yeelay waa kayragelin oo dhulkaa laysu qoonsadee aan ku bara qiyaamada nin yahow ninkii qaalin kaga maaray qayrkiin ka hadhee waxaa tihiin qaday habeenkii iyo qarqarkaaga mari maysabaa igu qardoorteena qacdaan anigu eegaa indhaha qarafka duulaayo qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyn qoomiyad ninkii garanaya ima khilaafeena haddiise gaalku uu iqabsado uu qoorta iga gooyo qownnimaan la laabmaynin oo qoofin baan ahaya dadkiisi aanu qaysho islahaa qaafilnimadooda qofulbaa ku jabanoo ma ogaa qoonta igu taalle khasaaraha ninkii ogi hadduu qaban